asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel walbood naga dhagaysanaysaan iyo weliba si walbao codkeedu idin soo gaaraya kusoo dhowaada reediyo gargaar madasha arrimaha bini'aadanimada reediyo gargaar wuxuu macluumaad iyo akhbaarahaad u fidiya bulshaweynta qaxootiga ee bulshada kale ee deegaanada dhadhaab iyo faaf iyo weliba koonfurta wajeer waxaana wanaagsan waa mar kale iyo gargaar waxaa barnaamijkeeda la socodsiinayo hadduu ilaahay oo nafta baaqi iga dhigo aniga oo cali raage dhanka farsamadu waa isla aniga barnaamijka waxaa marti igu ah mas-uul ka socda hay-adda loo yaqaano window international kenya loo soo gaabiya w i k ee maamusho iskuulaadka sare iyadoo maalmahan ama bilooyinkii dambeba ee ka hadlaysay idaacaddan u imaanaysa inay ka hadasho shaqaqooyinka guud ee ka dhan bulshada dhexdeeda barnaamijkana waxaa marti iigu ah maxamed aadan cali oo ah ee c b r german oo ka howlgala xerada ifo isagoo ka hadli raba maanta caruurta iyo weliba haweenka iyo dadka guud ee curyaamada ah ama baahiyaha gaarka ah qabo sida loo midibta kooro ama cunsuriyadda ku imato bal mas-uulka ayaan ku soo dhaweynayaa isagoona bulshada isbaraya marka hore iskuna faahfaahinayo meesha uu ka socdo iyo weliba maanta waxa uu dirad saari rabo bal maxamed ku soo dhawow mikrofoonka gargaar
maasha allah alraage waa mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulsho weynta horta waan salaamayaa dhammaan dadweynaha ee qahootiyada ee saddex daara hagardheer ifo dhagahaley waan salaamayaa anigoo fursaddan aan kaga faa'iideysanaya maanta oo ka socda hay-adda widol tarasta iyo u n s c r u n s c r waxaan sheegayaa
waa tahay heestaasi aad maqlayseen waxay dhextaal ahaan doontaa barnaamijkeenii maxamed ayaan dib ugu laabanaya bal maxamed marka hore ee bulshada maanta maxaad u wadaa maxaadna ka hadli rabtaayo ee hay-adaha kuusoo direen in bulshada ama dadweynaha ku dhageysanayo aad dhegahooda ku shibtid ayagana ay noqdaan kuwa dhegaysto weliba haddii lagu camalfalayo eewaana ay tahay haddii cimriqadasho ay noqotaba bal bulshadeenna maanta maxaad u haysaa maxaadna ka hadli rabtaa
walaal cali horta waxaan ka hadli rabaa faquuqa ee curyaaminta lagu haya ee waa tahay bal haddii aad marka hore u bayaamisid ama annagoo dhanba aada noo bayaamisid faquuqa horta muxuu yahay muxuuna ku imaadaa
haa waa sax faquuq waxaa waaye waa wax dad ilaahay u dheliyay hadda aniga ay arkayso waa nin manaha curyaan ah labada lugood manaha waayey oo manaha oo haa dadka lixaadkooda aan dhamaystirnayn il ha ahaato gacan ha ahaato ya madaxa iska weynaan kara madaxweynew aa la dhihi karaa in la dhahaa ma aha kan jiiska jiis in looga yeero ma aha oo looga yeero xaq wuxuu u yeelanaa in manaha magaciisa looga yeero ninka asagaa ama gabar jiisaa baa jirta oo naafo ah gabaray jiisi in la dhaha lama rabo waa in manaha looga yeero magaceeda canabey magacaada abaay magacaada ii sheeg aad dhihi gabadha hadday naafo tahay oo aad ag marayso walaalay magacaaga ii sheeg mooyo jiisey ma dhehaysid jeeri ma dhehaysid xaq waxay u leeyihiin in magacooda looga yeero dadka sida manaha uu yahay manaha aadan ugu yeerin waayo waxaa la dhahay nin nolow naafo filo nin nolow naafo filo maxay manaha ay ku imaatay bini aadanka suu u joogo u joogo markuu hadda qofka manaa curyaan ahayn oo socdo lixaadkiisuu qabo wuu soo dhacayaa waa yeel buu noqonayaa waa curyaami odaygabes sariiruu saaran yahay ninkaa waa curyaan waa tahay
marka niyow waxaan ka hadlahayaa bulshaweynteenna ee joogta xarooyinka aad bay u liitaan waayo qofka walaalkooda curyaanka uma naxariisanayaan tubada markuu imaado biyaha uma dhaaminayaan ma siinayaan first priority ma siiyaanba
ee bal maxamed ee waxaad sheegtay in bulshadeenna ay zaa'id u liidato markii loo eego dhanka ee dadkan bahyaha gaarka ah qaba ama aan lixaadkooda dhammaystirnayn ee miyaysan ka mid ahayn bulshadii miyaysan eh, dadka kale lamid ahayn oo eh, bulshada miyaysan isdahaynin qofkan waa qof hadda eh, kaa hooseeya ilaahbaa saan yeelay eh, ilaahadna wuu kaa dhigi karaayo bal maanta wuu kaa hooseeyaayo eh, ma dhammaystiro lixaadkiisa eh, miyuusan mudnayn in wax loo qabto la garab istaago ee la taageero hadduu dhulkiila xitaa kor loo kici sifa looga mid dhigo bulshada kale ama dadka lixaadkooda qaba
niyow waxaan kuu sheegahayaa anta la gaarin meelaha kale horta waxa way bulsho weynta ay ku dhex nool yihiin ay dhib ku qabaan waxaan rabaa marka inay manaha isbeddel ay sameeyaan dadkaas bulsho weynta dadkaas ay la nool yihiin manaha inay manaha si gaara u ilaaliyaan inaynan dhihin naafo waaye kan manaha ama tan gabadhan waayo kufsiga ay u fududahay qofta curyaanta ah aada iyo aad iskama dhicin karto
Mhm.
waxa waaye dad waxaana waxaa jira eh, michael ma- ma- ma- oo hoogaa maskaxda manaha la nool dhimarka Mm, waa tahay waxaa jira rag manaha oo qofkaas oo kale ka faa'iideysanaya manaha oo xanuunka maskaxda kaya awgeed oga faa'iidaysanayo haa Mm, waa- lama rabo waxaasoo kale inay iska ilaaliyaan bini aadamka oo bulshaweyntaas oo qaxootiga waxaan rabaa inay joojiyaan waxaasoo kale ee marka bal markii aan ee bulshada aan dhex galno ee qofkan haddii uu lixaadkiisa uusan dhammaystirnayn haddii qeybta maskaxda laga hayo haddii gacan laga hayo ee hadduu gebi ahaanba qof fadhiyo baralays u yahay ee miyuusan la dhalan dadka kale oo adiga kula midka ah ama anigoo kale wiila dhashay walaalkeyga waaye hooyadeydaa dhashay mise anigaaba dhalay mise adaa dhashay ee miyaysan mudnayn in mudnaan gaar ah la siiyo walow qofkii uu yahay qof ee liito ilaahayna uu saan yeelay bal bulshada ee kaalinta intay ka taagan tahay bar- bal markaad fiiriso hadda caliow aan kuu sheego waxaa jira iskuulaad oo waxaa jira oo manaha curyaamiinta manaha u gaar oo galaaso manaha aa jiro iskuulka markay u bahayaan ilmaha waa la caayaa ee maxamed adiga hadalkaaga wato ee ee dadkii waa adiga kula mid anay ila mid yihiin ee sababta loo dhigay maxay tahay in iskuul ayaga u gooni ah loo hagaajiyo waxna lagu baro
waxaa manaha waa loo furaan ku dhahay iskuulla galaaso qaar ah gaar ah oo ay leeyihiina jira sida dhagooliyaasha oo kale oo ayaga wax ku bartaan hay wax ku bartaan laakiin iskuul ma ahan waa gala- iskuul oo manaha iskuulaadka oo ku dhex yaalo waay qaxootiga laakiin galaasihii baa u gooni ah galaas gooni ay leeyihiin waa tahay markay soo baxaan ilmihii dhagooliyaashii al- manaha iridda marka laga baxa macallimiinta marka laga soo tago Mhm.
dhagooliyaashay ku mashquulayaanba waa tahay soo dhib maaha waxaasoo kale ee ma- markii macalimiintii laga soo tago ilmihii iskuul ka soo dareeraan ay soo ee, dareeraan kuwii asaago dhagool walba dhagool walba haddaba socoto labo saddex oo oo ardaydii kale ah haa waa tahay soo dhib maaha waalidiinta oo ilmaha dhalay baan la hadlahayaa marka E, bal marka adoo waalidiinta la hadlayo ee ragga ayaga ah ama walaalaho wa- waa walaalahooda ee haddii ay dhiban yihiin oo dhagool yihiin oo ilaahay uu ka dhigay ee waa walaalka bal maxaa keenay cuniga in uu ku mashquulo qofkan dhagoolka ah hadde waaba qofka manaha wuxuu leeyahay waa waxay noqoni waa midabta kor discrimination waay waa tahay waaba taasba waxaan ka hadlaynaba waa tahay waa cunsuriyada ugu waalidiinta horreysa.
cunsuriyad xun waaye Mm, waa tahay xataa waxaa jira hadda iskuul manaha oo ifo ku yaalay Mm, waxaan arkayay d- shalay oo kale aan arkayay cunug yar oo yar oo wiilja wato mhm.
ay taban manaha ay daba tuureen gaarigii uu saaray gaarigiaba lala sii tuuraaba ninkii waa tahay marka waxaa waxaan sheegaya waxaan codsanahayaa oo waxaan leeyahay bulshaweynta ee ku nool xarooyinka inay macnaha ay bedelaan waalidiinta siibi khaasatan maamooyinka inay macnaha ay macnaha la hadlaan ilmaho waa tahay tarbiyada ilmaha xaafaday ka soo bilaabata maamada waaye waa tahay inay mana tarbiyeeyaan waa tahay teeda kale waxaan sheegayaa in manaha ay manaha naafada manaha laga ilaaliyo ee, faquuqa ee magacyada gaarka ah loo leeyahay.
magacyaha gaar dhogoolow jiisow madaxey iley farey waxaa in la dhihin oo ilaahay laga boqo oo la daayo waa tahay aan rabaa ee maxamed adiga waxaan filayaa in aad ka mid tahay guddiyada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee weliba ifo na nacam ee bal markaan ifa dul istaagno kolley Sax.
adiga ifaal ka ifaad ka howlgashaa Nacam.
ee dadka baahiyaha gaarka ah qabaan lixaadkooda dhammaystirnayn baad ee madaxdoodaad tahay nacam bal ee maxamed markaad ee barbardhig dheeraada aad samaysid ee sanadihii intaad adiga shaqada bilowday oo dadkan ay guddiga kuu doorteen aad hordhigad u noqotay iyo hadda ee kaalin int maxaa isbedelood dadka u imaaday ma jirtaa ilaa intaad ku guda jirteen cabasho ama dhib adiga kaa soo gaarayo maxamed waa sidan maxamed annaga nooma hagarbaxo oo sidii ay haydaha wax noo siinayeen nooma siiyo nooma doodo nooma hadlo weliba horjoogaheena ma aha waxyaaba nooca in aad kala kulanto ma jira walow adi- adiga ayaga aad la mid tahay
dabcan aada iyo aad maadaama hadda ay manaha ay wax walbaba ay hoos u dhaceen covid nineteen ay uu saameeyey adduunkii oo dhanba Mhm.
dhaqaalihii oo dhan hoos u dhacay waa tahay aada iyo aad wax badan ee waa tahay dhegeystayaal idinkana barnaamijka qayb ayaad ka tihiin fikirkiina ama su-aalihiina waan soo dhaweynaynaa walow barnaamijka intiisa badan aan diradda ku saarayno ee faquuqa loo geysto dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama dadka aan lixaadkooda dhammaystirnayn ee walow maxamed uu inta badan ee diradda saarayay waalidiinta ayaga ilm- ilmaha ayagaa dhalay ee wiilkan ee dadka faquuqaya leh ee curyaamow ama eh, luglow ama lugey ama jeeriyow ama dhagoolow ama indhoolow qofka kale ku daba taagan walaalkiisa ah ilaahay uu sidaa yeelay ee ha laga daaya ayuu leeyahay waa faquuqi aan ka hadlaynin ee maxamed adiga ayaan weliba ee, diradda ku saaraya dhegeystayaashana waxaan filayaa in barnaamijka ay uga soo qayb qaadan karaan ee lambarka wicitaanka tooska ah waa eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal labayo tobanaan ku celi mar lambar la- mar labaad lambarka waa eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal labayo toban way mahadsan yihiin dhegeysiga ay dhegeysanayaan redio gargaar madasha arrimaha bini'aadinimada ee istuudiyaha dhegeystayaal waxaa marti igu ah maxamed oo ka socdo ee ee hay-adda ee w i k weliba wuxuu madax ka yahay ama ee guddoomiyaasha waa ee c b r a loo yaqaano ee dadka Naafada.
baahiyaha gaarka ah qabo ee naf- naafada ee maxamed oo maanta inta badan diirada saaraya faquuqa dadka loo geysto ee maxamed wuu ku mahadsan yahay waqtigiisa muhiimka ah uuna siiyey oo nagu soo booqday stuudiyaheena isagoo meelo badan ka taaban doona dadka sida loo faquuqo iyo weliba midabta koorka ku imaado iyo weliba cayda loo geysto dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaleecayaa intaan maxamed u laaban halow gargaar f m
halo gargaar
walaal waan ku maqlaa wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakatu tahay baa gargaar soo waca waa ku soo dhaweynayaa walaal wicitaankaaga kugu horreeyey ee gargaar haddii aad barnaamijka la socoto mar labaad waa ku soo dhaweynayaa
waan dhowahay brada waxaa la yidhahaa xareed dheer marka waxaan joogaa xagar dheer xareed xaga dheer baad joogtaa waad mahadsanta walaal barnaamijka haddii aad la socoto fikir ama su-aal aad kusoo biirinaysa waa ku soo dhaweynayaa
niyo waxaan weydiin lahaa ninkaas meesha fadhiya Waa eh, tahay.
hal su-aalaan qabaa waa tahay su-aashaada waa inuu muhiim
su-aasha waxaa jira ilmo dhagoolo oo iskuul dhigtaan mhm
so caruurtaas marka mararka qaar waalidiinta isma fahmaano oo waxay kuleeyihiin cashir maanta ma jiro ama saas ma jiro so iskuolkii marka markuu tagana wuxuu kuleeyahay qaar waxaa jiro galaasadooda ugu tago dhibo marka oo discrimination ku sameeyo waa tahay marka marka waxaa jira qaabkee iskuolkaas ay gooni u heli karaan oo aan loogu heli karaa iskuol gooni ah ama oo ka baxsan iskuolkaas hadda waxay dhigtaan sidoo kale waa beri ama iskuol ayaga u qaasa siday ku heli karaan oo dhagoolada because qofka waa disability haddii qof kaloo caadi ah la dhex geeyo Mhm.
qasab waa discrimination soomaali kama dhamaato waa lamida takoria waa tahay ee bal marka haddii dadkii la bixiyo ayaga la faquuqo iskuul gooni loo hagaajiyo ee walaal adoo mahadsan miyaysan noqonin faquuqii annaga horey baan uga hadlaynay oo la rabay in bulshadii laga wacyigeliyo
maya taa dhiirigelinaya ku tahay haddii dadka lagu daro stiil weliba qofka wuxuu aaminsan yahay in oo hay- had- dadkii anba ka dhamaanayna midabtikoor haddii dad kale lagu daro in la haysto male hataa haddii gadaashiisa la socdo Wa- laakiin haddii keligiis meel la dejiyo qofkan wuxuu dareemaya xasilooni inuu keligiis wax u baran karo si gooni ah dad la mid ah ay wax la dhiganayaan
aye waad mahadsan tahay dhegeystahaasi oo nagala soo xiriiray xerada qaxootiga xagadheere waan filayaa in maxamed uu ee, su-aasha dhegeystahaasi oo ahayd ee, iskuul u gooni ah ma la helayaa ragga ayaga bal dhegeysto kale ayaan jaleecayaa halo gargaar f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
walaal qaaliya aad baan idin salaamaya barka wanaagsan walaal qaaliya mid la mid ah binta cadde oo alaba nagala soo xiriirtay xerada qaxootiga ee dhagaxayuu kusoo dhaweynaya walaal
walaal macana aad baad umahadsantahin waayaha noolis waayey maasha allah waa tahay
aniga waxaan leeyahay horta qofkan hadduu naafiya amba isha uu la'yahay amba gacan uu la'yahay amba lug uu la'yahay caysinta see looga baxaa waa hadda seekataa unbay taaganta waa tahay waa diradda midaan saarayno raggan sida cali looga daan karaa faquuqa oo midibta koorka ah in la- loogu yeero dhagolow midabta koor nin waxaan daraad hadda waxaan arkaa oo bajaaj soo raac magaaladka soo raac inta soo raacna qof naafa nala fuulay qofka kale wuu caayna muxuu caayna qofkaan naafa waa agtiis ma fariisanaya ay dhahay alla subxaana watacaala waa muslimiintu waa muslimiin in laga faano ma aha in la la xumeeyo ma aha in la jirdilo ma aha in la midabta koor ma aha ninkaan saamaya in la dhaho ma aha Waa soomaalidan sideeda waa iska dhib badanta waa tahay
markasee looga baxaa wa inaa ka faanta maaha ninkaa waa walaalkaaga waa Wali- walaashaada wali- ninka ada aabas ahaan uu lamid yahay ada ilaahay wuu ku siin karaa walaalkaa wuu noqon karaa marka waalidiinta soomaalida ma- waa iska dhib badan tahay see loo see looga baxa unbay taagan tahay saakad in laga faano maaha qofkaas qofkaas waxaan waxaa ku fiican hadduu meerka looga jiro amba hadduu ishi la-ay amba hadduu gacan la-ay hadduu garab la-ay hadduu si kasta la-ay inaad maskaxda u dejiso niida u dhisto mar walbaba hadal macaan erey macaan aad siiso aad soo dhaweyso gacmo furan iyo weji furan inaad kusoo dhaweyso waa taas bini aadan may ku jirtaa qaymaha iyo qaayana way ku jirtaa Binta- laa qofka bini aadanka walaalkaa in la xumeeyo maaha binta cadey waad mahadsan tahay walaal waan kaaga mahad celinayaa walow aan adiga waalidiinta aad ka mid tahay ee aad dhashay qof ilaahay uu lixaadkiisa u dhammaystiray oo ladan oo ilaahay caafimaad uu siiyey wuxuu caynayaa wiil kalood adiga dhashay ama walaashaada ee dhashay ama walaalkaa u dhalay oo wuxuu leeyahay curyaankii ee miyaysan looga baahnayn waalidiinta in kaalin weyn ay ka qaataan ee Inay miditakoorka kaalin loo weyn- geysta waa- ee caruurta midabka koorkaas waxaa fiican in kaalin weyn laga qaato qofkaas biniaadanka inuu qofka kale u caayo ma aha Waa taas- adiga ani ahaanteed haddaan arko waan soo dhaweynaa niid waan u dhisaa qofkaas ahaan waxaa ku fiican yahay in niid loo dhiso laga farxiyo ma ogaya ada saan waay in saan waay la dhaamaa marka alla subxaana watacaala soomaaliba adal qaldan unbay ku hadlaan allah soo hanuuniyo qofkaan allah ka bixiyo insha allah khayr badan kheyr lamid ah ayaan hawada ku soo marinaynaa binta cadde waan kaaga mahad celinayaa soo beegsigaaga iyo weliba ee fikirka wanaagsan aad barnaamijka kusoo biirisay iyo weliba waxaad taagan tahay ee ha laga gudbo arinta waalidiinta waxaa looga tahay sidee looga gudbi karaa wala waali- wiilka curyaanka ah adiga aad dhashay anigu ila dhashay uu walaalkii haddaan nacayo meelaha la istaago ee jeriyow ama dhagoolow indhoolow ninkii waalnaa wax yan- waxyaabo noocan ugu yiro qofkii dadka ayuu ka baxaya ee baldegeysto kale aan jaleeco halo gargaar f m
alo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته horta idin salaamaya boqol iyo toban iyo afarta ani xasan ilaa xagar dheer ayaan kasoo wacaa xasan boqol toban iyo afarta mid la mid ah ayaan annagana salaanta mid la mid ah kaaga qaadnay waa hawadan waan kuu soo marinaynaa xaga dheeraad naga soo wacday haddii aad barnaamijka la socotana waan kusoo dhaweynayaa Ee, waynu ka xunnahay xasan qadka telefoonka ayaa ka heliyey balse waxaynu leenahay soo beegsi intaan hawada saaxiibka ku nahay soo beegsigaagana xasano waan kaga mahad celinayaa ee maxamed ayaan dib ugu laabanayaa ee maxamed adiga aan kuu soo laabto ee dhegeyste ayaa su-aalna soo weydiya ahayd ee dadkan ban- baahiyaha gaarka ah qabo ee miyaanan la awoodin ee miyaasan loo baahnayn in iskuul u gooniha ayaga loo furo bal su-aasha haddii aad dul istaagtid binta cadayna waad dhegeysanaysay ee ha laga gudbo ayay dhahda arrintaa bal sidee looga gudbi karaa ee hay-adaha ee kaalin intee la eg bay ka qaadanayaan ee wacyigelin noocee bay wadaan oo ay du- bulshadii u wadaan hadduu ca- hadday caruur yihiin ma wacyigelin loogu talagalay caruurta oo keli baa jirto walow caruurta oo keli ay wax caayaan inta badan dadka caayaan ay yihiin dadkan da-yarta ah oo hadda soo baxayo bal adiga iyo microfoonka idin kala dhexbaxo maasha allah aligo waa mahadsan tahay horta Eh, yarka hagardheer ka soo hadlaaya ay lahaayeen ah, eh, waxaan u sheegayaa horta saddexda hara inclusive education wax la dhahayaa ka jira oo handicap iyo l w f ay iska caawinayaan waa tahay waxbarashada naafada mhm
Eh, inclusive education marka galaase u gooni ay leedahay mooye ma laha iskuul iskuul gooni ah ma laha waa tahay waxaa waa isdhexgalka wax- manaha waa la rabaa mooye haddii manaha gooni loo bixiina Mhm.
waa miibtakoorkii meesheeday noqoni waa tahay iskuulkii curyaamiinta gooni ah ay noqonaysaa ay noqoni mhm ma la rabo waxaa horta in faquuq la sameeyo waa waxaan ka shaq aan manaha ka hadlayna waa waa faquuqa in isdhexgal nabadaysan waxbarasho fiican ay helaana la rabaa wayna heleena waa loo taagan yahay yaa laga rabaa manaha caqliyeen waa waalidiinta qofkan walaalka waaye ee adiga naftarkaadaa noqon kara aabbo hooyo in la dhaho mhm oo saa horta manaha encouragementga lagu soo laga soo bilaabo iyo awarenesska guryaha waa tahay waalidiinta waxaa la rabaa inay manaha ay horta ay meesha kasoo bilaabaan iskuul u gooniya lama sameyn kara laba hay-adood aa saddexda hare ka shaqaynahayaan oo curyaamiinta waxbarashadooda u taagan waa l w f iyo h i mhm marka saasaan u sheegaya maamada soo hadashay qofka bajaajka saaran ay sheegaysay waxaa waaye qofka hadlay aad buu u qaldanaa oo dhahay mootadan meeshan waxaa saaran qof naafa ah aniga ma fariisanayo waa anaa ma fariisana waa faquuq mhm asagaa noqon karaba mooto kalantuu saa uu fuulo hadduu manaa uu baabuur ku dhaco uu luka go muxuu noqday curyaan saaxiibkiisuu garab istaagay nin noolow naafo filo iyo qabri
waa tahay waaba saas ma fahamti mhm maamadaas haddii mana ay qalbiga ka naadeen khayr alla ha siiyo wayna mahadsantaha maamadaas ee bal maxamed ee walow aan barnaamijka ku guda jirno oo aan naga hadlayno xuquuqa loo geysto dadka baahiyaha gaarka ah qabo ee markii loo tego hay-adaha ee waxaan filayaa dadka inay dad ee curyaan yihiin oo meella ilaahay uusan lixaadkooda dhamaystirin ee ilime ay istaagaan baa jiro hay-adaha ilin bay leeyihiin ee bal ilinkaasoo kale markay dadka imaadaan ama goobaha hay-adaha looga soo galo ilbaabaha weyn ee dadka ayaga mudnaanta ma la siiyaa ee idinkana ee ma u kuurgasheen oo hay-adaha ma kala hadasheen ee haddii qofkan cu- oo lixaadkiisa qaba wuu taagnaan kara laakiin qofkan aan dhammaystirnayn waxaan filayaa inay ku adag tahay uusan la midka ahayn dadka kale bal ee ay idinka ee hay-adaha ilmaha ama kuwa ejikeeda ama ilbaabaha joogo ee hubaantii ee wacyigelin ma siiseen aad makala hadasheen maasha allah qof a g k ah oo mana qof naafaha soo hor istaagay oo aan ka furayn mase aan u istaagayn ma jiro saan u malaynaya hadda waayo qofka meesha taagan oo naafada waa walaalkiis waa nin muslin ah inuu taagnaado manaha ma ogolo uu qabanayo maha rabtaa inuu dhaho waaye uma malaynayo kolley maanta hadda manaha qof a g k hadda oo ah oo naafo dhibahayo uma malaynahaye walow isbitaalka ifo qaar ay manaa ay hoogaa ay xoyihiin iyo keer waa tahay haa meelahaas keerna manaha ilinka weyn way fiican tahay aaday u fiican yihiin anaaba ka gala oo kuwa maxuma
ee bal marka ee waalidiintan iyo caruurtan oo isdhaleen caruurtan dadka caynayo ee dadkii baahiyaha gaarka qaba caynayo ee adiga ahaantaada bal adiga markaan ku dul imaado walow dadkii aad ka mid tahay Mm.
sidee looga gudbi karaabaa isleeda marka
warniyow waxaan uga gudbin karnaa oo wacyigelin manaha way jirtaa oo dad baa wacyigelinaya hadda ani hadda joo anta jooga arkayso wacyigelintii waad wadaa wacyi- wadi- wacyigelintiian wadaa Mhm.
Eh, bulshooyintana inay igala qayb qaataan rabaa hal qof hal far maxaa la dhahay fool ma dhaqdo waa tahay Eh, waxaan rabaa manaha in manaha ay manaha aad ay manaha ay iskaga xil qaadaan oo manaha ay sida hadda ani maanta aan fursadan aan ka soo faa'iidaysanahay manaha ay manaha ayagana ay wadaan oo u dhabagalaan qof naafa ah iyo ay hadday arkaan manaha inaysan manaha ay ku xadgudbin Mhm.
oo ay ilaaliyaan hadda waxaa jirta manaha sidaba dumarka waan ku dhahay moogta Mhm.
dumarka in manaha dad baa manaha oo raasadaba oo manaha dumar naafale inay kufsadaan raadinaya
way u jilicsan yihiin ha way u jilacsan yihiin dumarka manaha naafada ah.
Waa tahay.
walow manaha kufsi iyo manaha uu xun yahay qaxootigan waxaa u fudud dadka naafada dhowr qof manaha oo la kufsaday oo ilaa hadda manaha oo ya tun laba jeer la kufsadaa oga oo manaha saaba manaha ay ku wadaan lama rabo inay manaha ka fiirsan waxa ilaahay inay ka baqaan horta waa tahay
marka niyow waxaan leeyahay bulshagoyntan ilmaha xaafadaha ay ku hayaan oo manaha oo naafadaana waxbarashay leeyihiin xaq bay u yeesheen laba hay-adooda u taagan waxbarashada ha geeyaan iskuulaadka saasaan u sheegahayaa ee maxamed ee waxaad sheegtay iskuulaadkii ardayda halligii aad dhahday ee cunugii markuu guriga joogo wuu nabad qabaayo ee cayduu ka nabadgelayaa ee in uu uusan lixaadkiisa dhammaystirnin lagu cayo ee waxyaaba nooca ah uu ka nabadgelayaa bal hay-addii iskuul bay u furtay ee waxay siisay waxbarasho bilaash ah oo qofkaa lagu taageerayo aqoontiisa iyo inuu iskaabo noloshiisa xitaa meel uu mariyo bal haddii iskuulkii la geeyo cunugii cay buu la kulmayaa marka miyaysan ahayn cuniga in ee, gurigiis iska jooga intii cay faquuq uu la kulmi lahaa maya hay-adahan waxaan ka codsanahayaa un s r iyo hay-adaha waaweyn oo dhanba oo agensiga ka- ka howlgala dhadhaab waxaan ka codsanayaa inay manaha ay badiyaan awarenesska ay manaha ay kordhiyaan iyo training badan ay siiyaan bulshaweynta Eh, si manaha ay u yaraato wax midabta koor la dhahayaba
waa tahay a bulshaweyntana saasaan ka codsanaa ayagana inay joojiyaan ee, marka ee, qofka hadduu indhool yahay wax buu baran karaa baan filayaa ha wax buu baran kara yaa lasdhihin horta manaha maafo wax ma barato Mm.
dadkeenan bulshaweynteenan soomaaliyeed waxay garanayaan qofkaas u naafo noqdo waxa uma baran kara xaragaa lagu xira waa- waa aduu waaliya waa la xiray leeyihin lama rabo saa xaraga lama rabo oo qofka curyaanka ah wax uu baran karaa kumanaan kuna wax baratay oo joogto oo wax qorta wax akhrisa iskuulka ha la geeyo yaa la dhihi naafo wax ma barato waa tahay intaasaan sheegaya walaal cali ee waad mahadsan tahay maxmed dhegeyste kale qati ku jira ayaan jaleecayaa oo jecel inuu barnaamijka qayb ka noqdo ama su-aal ama fikir wuxuu kusoo biiran dhegeystaha qati ku jira hallow gargaar f m hallow dhegeystaha qati ku jira hallow dhegeystaha qati ku jira waynu ka xunnahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka heliyey balse waxaynu leenahay soo beegsa mar labaad inta aan ee barnaamijka gabagabadii ayuu kusii siqayaa waqtigoo nagu yar awgey inta aan maxamed dib ugu laaban waxaan jeclayaal in laba dhegeysta inaan dib ugu laabto kadibna barnaamijka aan soo gabagabayo dhegeystaha qadka ku jira hallow gargaar f m hallow gargaar f m waynu ka xunnahay dhegeystahaasi isna khadka telefoonka ayaa kiilxigaha kale aan jaleexo hallo gargaar f m waynu ka xunnahay dhegeystayaasha qadka telefoonka ka hieliyey balse waxaanu leenahay waad mahadsantihiin soo beegsigiina soo beegsiga aad soo beegsanaysaan gargaar f m iyo aad jecleedeen inaad barnaamijka qayb ka noqotaanna waan idinkaga mahad celinayaa balba xamid adiga ayaan dib kugu soo laabanayaa waqtigoon haya awgii ee hal dhegeysta ayaan dib u jaleecayaa hallo gargaar f m hallo dhegeystaha qadka ku jira.
asalaamu calaykum wacalaikum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
walaal horta maanta waxaa laga hadlaya malaynaa xagga midabta koorka midibta koorka weli waa quseeya dadka baahiyaha gaarka qa- ga- gaarka ah qaba ama Oo lixaadkooda ogaamin.
aan dhamaystirnayn
horyaaminta iyo eh, maaragtay dadka eh, dadka soomaalida horta aad baa iskaga maaragtay fuuq badan tahay ma garatay waa tahay marka hore waxaan jeclaan lahaa in magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso aad ku bilowdo barnaamijka adoo raalli ah
waa ibraahim oo jooga ifo ibraahim oo joogay foog soo dhaweynaya walaal hor usii soca marka barnaamijka
faquuqa soomaalida aad bay u badan tahay waa tahay
waa dadkan ayaga iskama dhigin udur Ilaah.
ilaahay uun dhigi waay ma garat ilaah baa ka dhiga haa waa maad
markii sidaa tahay nin walbaba ninkaas walaalkaada oo maaragtay mase lugta naafada ka amase gacanta mase isha adiga inaad iska soo qaadaa la raba ma garat waa tahay
marka dadka ilaahay rabbigooda ha kuusan ma dhahayn een, codkaas maxamed adiga waalid baad tahay ee ilmaha dhashay ah maxmed waynu ka xunnahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka heliyay ee wuxuu dhahay qofkii ilaahay xasuusan ee kolley ma dhahayo ereygaa waa run qofkii aaminsan ama quluubtiisa ay ku weyn tahay ilaahay inuu qofkan xanuunkan u keenay ee sidanna uu ka dhigay oo lixaadkiisana uusa- u dha- uusan dhammaystirin waxaan filayaa inuusan ku cayaynin ee cayda ah ee ahayd hebel waa sidan hebel waa saan magacii lagu yeeraya cabdi haddii la yidhaah oo magaciisa ilaahay uu ka dhigay cabdi oo hooyadiisa aabihiisa oola baxeen cabdi in lagu yeero adna aad ugu yeerto indhoolow jeeriyow dhagoolow wax la mid ah waxaan filayaa kolley diinteenna ma sheegayso waana wax laga xumaado in walaalkaada ugu wacdo magacayba adigaba in lagugu yira aan ku fiicnayn dhegeystaha qati ku jireen jileecaya halow gargaar f m
asalaamaaleykum wacalaikum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
walaa waa aniga suldaan kada dheer walaal magacagaadoo raalli ah
suldaan suldaan suldaan xaggeed joogtaa
waxaan jooga dheerdooda suldaan oo jooga xagadheer waad la socotaa baan filayaa barnaamijka suldaan
waan la socdoo laakiin dhibaatada waa ka sugan tahay dadka in la liitaas horta diinta ma sheegin diin gaal diin muslimad ma sheegin waa tahay
qofka waa ilaahay ka dhigi in la- laga afnagaadeeyo oo oo dadka laga liin waa mamnuuc waa tahay
waa hadda ka hor waxaan arkay qof oo wax waxa oo dadka ku afnagaadeen
waa tahay muddo af laba labaatan bil aan gaarin ka sokon qofkii c s u ah mid ka mid ah ninka una unagtay kanna kaga la caafimaadeen oo isagii dadka ku caynayay in uu qofkan curyaan yahay oo faquuqayay ayaa noqday kii kaleo xanuunka qabay baa caafimaaday
oo saamatay waa tahay marka waxaan ka digayaa walaalaha muslimiinta meel baa joogteen dal idibid
Waa- qofka wuxuu yahay in asiga laga manaadinin oo ilaahay loo baryo oo la dhaho ilaahay saan ka dhige ilaahay saas ka dhige aniga wax caafimaad qabna ilaahay caafimaadkaa siiyo waa tahay
walaa waan ku salaama adeegaya kula joogay islaafan kuli wasalaam suldaano calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ayaan ku leenahay suldaano nagala soo xiriiray xerada qaxootiga xagdhir weliba wuxuu sheegay in qof uu ku caayay mid kale coryaankii ama jeerigii ilaahay wuxuu cugmiyey in qofkii markii hore dhibka qabay inuu ilaahay caafiyo koley kii kaloo ladnaana ee dadka ku caan jiray inuu ilaahay asaga midkii kale oo xanuunkii hore u qabayba uu la mid dhigo ilaahu adaan kaa magangelnay kuwa dhibkaa qaban ilaahu ka qad ayaan leenahay dhegeystaha qadsi ku jira aan jaleeco hallow gargaar f m halo walaal waan ku maqlaa magacaagii meeshaad naga soo wacayso walaal waa mala joogta xagdheer mana oo joogto xag dheer mana waan kusoo dhaweynaa walaal haddii aad barnaamijka la socoto waan la socdaa soo dheer dadka dadkaan lugahooda qabo mhm iyo dameelaan ka galnaa laanahay waa fahamsan maa waa tahay dabeelaan kadaa u baxnaa waanu dabata
mana waan ka xumahay qadka teleefoonka ayaa ka heliyay waxayba ka cabanaysaaba dadkii lixaadkooda ilaahay u dhammaystiray ayada kolley waxaan filayaa inay ka mid tahay dadkaan lixaadkeeda dhammaystirnayn manu allaha kaa qaado islaamka kalena allama saaro ayaan leeyahay anigana ee waxay dhahday godobta aan ka galnay maba garan karnaba bal dadka lixaadkooda dhammaystira ilaahay u dhammaystiray ma dadkan dhibka qaba maxay idinka galeen maxayna idinka galabsadeen waa walaalkaa waa walaasha muna waa walaasheeda allaha caafiyo ayaan leeyahay anigana dhegeysto kale qata ku jiraan jaleeciya hallow gargaar f m hallow dhegeystaha qata ku jira waynu ka xunnahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka heliyey balse waxaynu leenahay soo beegto mar labaad xigaha kale ee jecel inuu barnaamijka qeyb ka noqdo walow waqtiga uu naheeyo ayaan dul istaagay hallow gargaar f m hallow gargaar f m waynu ka xunnahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayuu ka baxay balse waxaynu leenahay waad mahadsan tahay soo beegsigana waan kaaga mahad jeclinaya kan xig kale aan dabi oo daba oo asaga daba taagan aan dul istaago hallo gargaar f m halo
walaal waan waa ku mula soo maqlaa laabatay soo dheer mulo walaal loogu soo dhaweynayaa mar labaad marka waxaan leeyahay niga horta hal maalin baa banaan waxaan ka imaan meel la dhabo kaakuma soo dheer waa tahay
yaabo islaamiyaaba u daranba kugu soo shumoomaya waaba la yaabanaya meeshaan dhaqankeeda meesha aan joogo waa meel loola isku mashquuleynin oo iska caadi ah waaba qaxootiga caadi ma baabaniyo
waa tahay
marka waxaan dhihi lahaa ilaahay ka cabsoodo dadka lixaadkooda qabo dadka lixaadka aana qabin ha hafiifiirina ha faquuqina si baas buu idinka qaadaya qofka xataa buugsu qaadaya inuu guriga iska joogo danta kaligaysaa waa tahay ilmihii islaamiya ka daranba ilmihii islaamiyaaba ka daranbo
waa tahay muna waan oga mahad celinaya waa muno mar labaad soo laabatay ee waa siday sheegtay waxayna joogtaa xagdhera ee waxay dhahday dadkii ee dadka sidii bahalkii oo kale waa lagu dul imaanayaayo ee indhaha lagaa badinaya qofkii wuxuu isku wuxuu isku biirayaaba shoog inuu qaado inuu keligii sheekaysto inuu dadkii ka cararaba qofka bahal ma ahan waa walaasha waa walaalka waa adiga kula mid waa dhegeysto hore siduu ka dhawaajiyey qof buucaayey ee uu aflagaadiyey magac buu ugu yeeri jiray ee ilaahay wuxuu xugmay in qofkii kale waxaan arkay buu dhahay inuu ilaahay qofkii kale ee uu ka dhigo midkii dhibkaa qabayna ilaahay dhibka uu ka qaado intii xanuunsanna allaha caafiyo intii dhibkaa qabtana dhibkooda allaha u dhaamo kuwa ladanna ladnaanta allaha ugu wada ayaan leenahay walaalaheena yay wayna dhibsanayaane ee annaga nalami oo annagay nala mid yihiin ilaahay baa saa yeelay ee bal mar walbo ee il gaar ah aan ku fiirino inay yihiin ee kuwa annaga nala dhashay annaga nala mid ah ilaahayna uu naga dhigi karo bal il- allah aan ka baqno wax walbaba ilaah in laga baqaa ka horreyso qof haduu ilaah ka baqo waxaan filaya qofka kalena inuu nabadgelinayo bal maxamed ee gabagabadii barnaamijka ayaan dul imaanay dhegeystayaal badan baa na soo wacay ee codkooda nagu soo biiriyey ee kolley dadkoo dhanba waxay dhaleeceynayaan ee dadkii lixaadkooda dhammaystirnaa ee bal dhaleeceyntaasna waxaan filayaa in dadka ayaga ay la imaadeen ma ahan wax qofka asaga dusha laga saarayo ee asaga la imaaday aniga adiga maxamed haddaan ku dhaho maxamed waa sidan baa tahay magaca qaldan aan kuugu yeero waxaan filaya waad ka xumaanaysaa marka inaad idhaleeceyso anigaa la kulmay baad dhehaysaa marka eh, intaan adiga ku dulma hal dhegeystaan siinay kadib aan kugu soo laabanaya hallow gargaar f m
hello walaal waan ku maqlaa magacaagii meeshaad naga soo wacayso dee ma aniga suldaanka maraad kugu salaamay suldaan mar labaad waan kaaga mahad celinaya dhegeystiya ugu dambeeyaa tahay oo eh, fursadda u yeeshay inuu barnaamijka kasoo qayb qaato anagoo jooga haraha ka dheer kaasaan el waa tahay suldaan waan kusoo dhaweynayaa
walaa waxaan ku leeyahay horta dhibaatadaad maanta aan ku hadlaysa horta muddi kooban kuma naftaada aan ku mahad celinayaaba waa tahay mi- ma haddaa mid lamid ah adna ilaahay baan ilaahay bay u sugnaatay anna waan ku mahad celinayaa waxaan usii mahad celinayaa hadda ninka kula ag fadhiya maxamedka xasan asna maxamed sidoo kale anaa hawada kuu soo mariyey middaa
haye brother waxaan ku sheegtay diinta ma sheegin qof biniaadamka diinta sheegtaba qofku way dhawaa naga dhaafo waa tahay
dowlada shaaran ku sheegay mid baan arkeen ku dhahay asagoo dib ka humeyn jiray oo kii oo humeyn jiray oo inuu caafimaad ilaahay siiyey oo kii oo asiga xanuunsay oo dal dib loo qaaday oo dhintana waa tahay
walaala waxaan waxaan waxaan islaan dunida joogaan iwihii walaala kulbi qofka in la leedin oo niid loo dhiso oo walaalka kurumta loo sheego oo fiican marka in la leedin mamnuuca ka tahay ani waxaan ku mahadinaa brother maadaama maanta aan ahay radio gargaarka maanta ugu horreysa aan soo galo in badan baan soo waaya telefoon walii qabuliga maanta lii qabtay waa kaga mahad celinayaa waa maalintaada kugu horeysay ee maxaa oo suldaan oo nagala soo xiriirday xerada qaxootiga cagadheera waan u mahad celinayaa mahadda oo horey noo siiyey mid lamid ah ani iyo maxamed bahawada ayaan u marinaynaa waa maalintii ugu horeysay uu qadka u saamaxo waxaan leenahay annaga ma ahan ee jaamka wuu iska jiraa ee mashquulka wuu iska dhici karaa teleefanada dhegeystayaal badan baa soo waco suldaan adigoo kelima ah raalli ahow ayaan ku leenahay waana kusoo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaadba ee dadka dhibka qabana dhibkooda ee allaha ka qaado kuwa dhib la-aantana dheef allaha ugu bedelo dheeftooda allaha u sii siyaadiyo ee maxamed ayaan dul istaagayaa walow waktiga uu gebagaba yahay maxamed haa walaal bal waa tookadaada iyo dhegeystayaasha bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan arkahayaa inta hadda soo hadashayba inta hadda soo hadashay aan hal mar la hadlayaa waa tahay
dad luuqad aan garanayna jiray hoogaa yar marka waan u bedelayaa waa tahay waa soo dhaweynayaa
may lahaa manaha dadkan manaha oo bulshooyinta gahootiga man sheegay ini manaha oo manaha qofkii jiis ee manaha iyo arne manaha jiisow dhogolow handheerow dhegey gabadha hadday arkaan ay dhihin yarey manaha boosay ya inay waxaa dhihin hadda kadib iyo arne manaha waa tahay aa marka da- bulshooyinta inta- manaha oo maymayta ka hadalaas ayaa in sheegay intaasay mahadsantiin haddi ku dib faquuq manaha oo manaha midabta kor e ha isku ilaaliyo haddi ku bacda magayaalka xun ninka weerteen dadka oo manaha oo eh, naafada ah saasaasin sheegay waana saasaasin dardaari maasha allah guryi guryaagin ha ku bilaabo howlo manaha maamooyinka aan sheegahay intii oo manaha arna haddi ku bacda iyaajo manaha iyo saasin sheegee wabilaahi towfiiq mar kale kolley haddii lanoo leeyay waa is arkayna insha allah cali waa markii labaad aniga hadda aan u imaanahayo meeshan insha allah waa mahadsantihiin bulshadeyna saa yeela kuwii ku dhaqmana allah idinka dhigo annakan allah naga dhigo aamiin allaha naga dhigo kuway kuwaana qaato dadka la midka ah ilaahay uu sidaa yeelay ee waan kaga mahad celinayaa maxamed waktigaaga qaaliga ah aad nagula qaadatay radio gargaar madasha arrimaha bini'aadanimada waa kusoo dhaweynayaa mar labaad waa maalintii labaad aan ani adi stuudiyahan ku kulanno barnaamij weliba isla qaadno isla meel dhigno ilaahay ayaa nafteenna nagu saamaxay ama ee allaha naga saamaxo intii gefoon afkeenna kasoo baxday intii kolley kuwii qaldanna ilaahay qulubtooda waxaan ka codsanayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qulubtooda saamaxo weliba ee wax wanaagsan qulubtooda uga shubo ee kuwa toosanna ilaahay inuu ugu sii wado ilaa hana cafiyo dhammaanteen cayda dhegeystayaasha ee cayda dhammaan ee dadka baahiyaha gaarka ama dadka alixaadkooda aan dhamaysan walaalaheenna aan ka dayno haddaad wiil tahay haddaad gabar tahay haddaad waali tahay oo faquuqi jirta ilmahaaga ee waalidow ilmaha adaa dhalay waa kula mid ilaah wuu kaa dhigi karaa wiilow waa walaalka ee ilaahay wuu kaa dhigi karaa bal ku dayo ee ha kuu noqdo tusaale waa lagu cimri qaataa qofka bini'aadamka ah ee waxaan ilaahay dadkan ama nooca ilaahay wuxuuga dhigay waa cimri qaadasho loo baahan yahay inaan ku cimri qaadano ee gabarh hadday tahay abaayo waa inaad erey wanaagsan afkaaga uu kasoo baxo aad dhahda abaayo magacaaga marka hore inaad dadka barataa weliba aad soo dhaweysaa albaab hadday taagan tahay isku day inaad ka furtid hadday ay markaa iyada wax u baahan tahayna ilaahay buu kaa soo qaado si oo garabkeeda taagnow mar walbo maxamed waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay mar labaad dhegeystayaashana waan u mahad celinayaa maxamed wuxuu ka hadlayay dadka baahiyaha gaarka qabo sida loo cunsuriyo ama loo midibta kooro maxamed wuu kas- wuxuu ka socda w i k waa germanka ee c b r a loo yaqaano wuxuu ka howlgalaa ee xerada ifo inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan hawada ku kulmi doono dhegeystayaashayda waa anay maxamed oo inla sidaa iyo nabadgelyo
Tonton ana keli adna dudu